اmadkuur koryeelkan la kor yeelay tacaluqee xukunkani ficilka mukalafka uu ku tacaluqi lah waxaan tilmaamaya waa daliilkii ayaa naasika la yidhaha wa tasmiyatuhu daliilka magacowgiisan lagu magacaabayo naasikan inuu naasik yahay lagu magacaabay majaaz majaaz weeye sababta lianna naasika fi lxaqiiqati naasiku xaqiiqa ahaan huwa allahu tacaala ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala khidaabkan iyo kalaamkan soo aroore wax nasakhayna waa daalilgii ilaah baa kor yeelay meesha ilaah baa waxaan bedelay tanna waa wixii ina tusayay ilaahay inuu bedelayo waa daalli uun oo uu inoo tilmaamaya uune magacowga naasikh laguma magacaaba waa iyo iska tacbiir majaazi u leeyahay balkaasi waa nasigii way curafku waxaa lagu garanayaa nasku naskiga biumuurin umuur baa lagu garanayaa nasiga umuur baa lagu garan manaa balsen uu nasigi asraxaasa ugu cad waa halkii uu lahaa oo basrax mud ugu sariixsan ee dee ugu cadeen ixtimaal saasi kuma sugnaanayn maa warada wixii uu soo arooray weeye min annas fi nasime naska dhexdiisa ku soo arooray ee tilmaamaya caddaynaya inuu kaa xukumkaasi mansuuq yahay wadalika ka xadiidi buraydata fi saxiixi muslimin bawey xadiidka bureyde saxiixa muslim kuba sugan kuntu nahaytukum waxaan ahaa mid idinka nahiyey can ziyaarati اlqubuuri xabaalaha ina ziyaarataan fazuuruuhaa ziyaarta fainahaa ziyaaradaa xabaaluhu tudakiru waxay xusuusinaysaayoo alaakhirata ruuxi de markuu halkaa dul tago oo arka dadsiisan la mid ahaay oo dee waxawey cid kastaba lahaa inay maanta halkaa ku jiraan oy camalkoodii u rahmayin isaguna halkaa ma-aalkiisa uu yahay aakhira xusuusin oo waxay ku xambaari inuu halkaa u diyaargaroobo camalkii saalixa la yimaado towbay kuba xambaari bal markaas haddaba taas marka xadiidka maxaa inooguma sugan meeshii waxaa jiray nahyi ziyaarada xabaalaha laysu diido rasuulka ilaahay kaba soo fulay markii hore waxaa jira imaka halkana amar lays amray oo imaka halkan dib laysu amray amarkani waa naasikhay oo nahyigaa horu nasikhay taariikhba maynaan doondoonin xadiidkay ku sugantoo rasuulkaa caddeeyey in xuku hadalkaa hore ama xukunkaa hore isaga kaba soo fulo nahyigaa maanta mansuuq yahay oo arrinta dambe ay nasakhday markaa ta ugu cad waa taasoo naskii ay kuma sugan tahay wixii tilmaamayee naskiga ee axaadiid kaleo iyadana bal xadiidka laba midi way jirtaa oo macnaha lagaba faaideynaya laga faa'iidaysanaya wa minha waxaa ka mida umuurihii aan ku garanaynay naskiga lagu garanayay maa yejzimu wuxuu goynayo asaxaabiyu saxaabigu biannahu isagu mutaakhirun waa biannahu xadiidkani mutaakhirun inuu dambeeyo ama xukumkani mutaakhirun inuu dambeeyu mid hore oo kasoo horjeeda ka dambeeyey saxaabigii baa jasmiyey caddeeyey xukumkani inuu ka dambeeyo xukumkaa hore taasna waan garanaynaayo de imaka halka waa iyaduna waa dariiq lagu garto waxaa nasigii inuu mansuuq yahay laguma garto wadalika ka qowli jaabiri jaabir bn cabdillaahi qowlkiisiiba weeye kaana aakhira alamrayni laba amar koodii ama laba amar amarku imaka halkan waaxid lumuuri weeye maaha waaxid alawaamir ma aha manaa amar markan awaamir ku jamcino waa kii qowlka ahaa ee wax laysfarayey amar marka umuur laguma jamciyana waa shaniga iyo xaalka ayuu noqdaa markaaba waa laba xaal laba shani kii u dambeeyey maha imaka laba amar oo rasuulka ilaahay kaba soo fulo saa yeelaya saa yeela oo waaxid alawaamir ma aha ee waa waaxid alumuur imaka amarku haddaba laba arin laba shani laba xaal kii u dambeeyey oo min rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaba soo fulay wuxuu ahaa tarkul wuduu'i weysada ka tegeeda laga tago mimaa kii xaggii laga weysaysto masati naaru dab wuxuu taabtay ee uu taabtay karin la kariyey dubid la dubay solid adugu waxaan shiilin si uun dab u taabtay oo dabuun uu gaadhay weysaysi laga weysaysto katag uu iska daayo inu kaba weysaysan ayaa u dambeeyey akhrajahu asxaabu sunan kolleyna abi daawuud iyo xadiidka nasaa-i baa wariyo de waa tuu ujeedo bal markaas oo markaa waxa ay tahay macnaa saxaabigii jaabir ibnu cabdillaahi inoo sheegaya laba xaala rasuulka ilaah inay ka wada sugan tahay labada xaalee ka wada sugani waxa weeye midi waa inuu hadduu rasuulku wax dabuun taabtay oo si unuu ku gaadhay uu cuno ama uu cabo inuu isagoo hadda markii hore weyse qabay ka weysaysan jiray oo uu kaba weysaysan jiray xaalada labaadna waxa weeye isagoo rasuulka ilaahay cunay cunto dab lagu kariye ama wax dabuun si uu ugu gaadhay cunay ama cabay oo markaa inuu salaadii un isaga kacay inuu kaba weysaysan dee labada xaalaba way nooguba sugantao bal dee barhkood waaba arrin qawliya tawada-u mima wasati naar waa axaadiis bay kuba timi ka weysaysta waxaa dabtaabtay dee rasuulkii ilaahayna isagoo hilib cunay oon ka weysaysan sawiiq isagoon cabo ka weysaysana saxiixay nooguba sugan tahay labadii xaalaba rasuulka ilaahay ma ka sugan tahay wuxuu saxaabigani caddeeyey labada ta dambaysay ee rasuulka ilaahay u dambaysay maxay ahayd isagoon ka weysaysan markaa saxaabigii baa inoo cadeeye kana kaa horena naasik mansuuq buu noqon xaalka dambo inaan lagaba weysaysanayna mansuuq naasikhi weeye markaa labada xaalkii u dambeeyey wuxuu ahaa kan waa dee wax taarikh bal markaa tan oo saxaabigii baa inoo cadeeyey labadan inay kala dambeeyeen inagu taariikhaan waxaa dhici karta haddaan tasabucnaynu taariikh eegno inaynaan ku helistay bal tani ay u horeysay tani u horreysay oo kale laakiin waxaa inooguba sugan tan xaggii bal marka laega saxaabiga oo cadeeye oo iyadna waa xaalo kale oo waa dariiq lagu garanayo waxaan nasiga wa minhaa waxaa ka mida umuurihii lagu garanayo nasiga maa yucrafu bitaariikhi wax taariikh lagu ogaanayo oo labada nastee marka la tasabuco taariikhdoodii la ogaanayo oo wahuwa kasiirunkaasi waa badan yahay oo dee amsilo waxooga ayuu leeyahay waxaaba kaba mida sida shaaficiyo dee aimo kaloo badan qowlkooda uu yahay xadiiskii ahaa afdar alxaajimu walmaxjuum ee duruqda badan lahaa shadaad ibnu awsi ay warinayeen iyo xadiidkan kale isaguna saxiixa kuba sugan ee ibnu cabaas xadiidkii ahaa oo rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ixtajama wahuwa muxrimun saa'im inuu istoobay isagoo sooman labada xadiis oo kale shaafici wuxuu dee yidhaah ka hore afdar alxaajimu walmaxjuum duruqdiisa qaarkood ayaa waxaa kuba sugnaa fadxu maka inay ahayd taasi kana ibnu cabaas dee waqtigan rasuulka ilaahay uu laba saaxiibay ee waxa weeyaan xajkiisa iyo waxyaalaha dee ixraamkiisan waqtigaana muxrim u ahayn fatxu make xajatlwadaac baydoo kan baa dambeeye oo kale xadiid iyadana kolley ah inaan de ruuxa hadduu haweenadiisii laba kulmo oo u markaa ay kulmaan wax maniyi aanay kaba iman bis aan maydhi lagu lahayne uu iska weysaysanayo un wixii gaadhayna adigu kaba istijhooduu kaba weysaysan xadiidkaas oo kale bacda saxaabana xataa bacda nebiy ay kuba fatwoonayeen oo kale ayaa maxaa ubay ibnu kacabiya ay caddeeyeen fatwadaasi inama almaau min almaa ahay waxay biyu ka yimaadaan biyo unbay kaba yimaadaan ama mayrigu wuxuu kaba imanayaa mani unbuu kaba imanayaa in cid kaanad ruksatan fii awali lislaam markaa hore rukso inay hayda markii dambe la ysfaray oo dee markaas daltaqal khitaanaan iyo axaadiistaas wixii laba midka ahayd bal markaa saxaabigii baa caddaynay ama dee taariikhdii inay taasi horreysay kana dambaysay oo kale in xadiidkii man masa dakarahu falyatawada iyo iyo inamaa huwa badcatun minka bal marka aan tarjiix loo kicine xag kale looba kaco xaggan imakaan hayno salqi ibnu cali waxay yidhahan waqtiyadii masaajidka laba dhisaya xadiidkiisu ahaa in xadiidkana busre iyo dadka warinayana abi hurayriya baa kaba mid ahay waa waqti dambe iyaduna oo bal markaa taasoo kalena taariikh ahaan bay de waa adigu waxyaalaha taariikhdii ay culimmadu taariikhaan u adeegsadaan xagga inay gartaan naskiga waa badantay buu leeyahy sheekhu wa minamaa yucrafu taarikhhu kaiirun bal haddaba umuurahan ku garanayno naskigii taas baa adigu kaba mid ah ama walaysa minha ka mid maaha umuuraha naskiga lagu garanaya minha min alumuur alatii yucrafu biha nask maa yarwihi wuxuu warinayaa saxaabiyu saxaabi almutaahiru lislaami islaamkiisu dambeeyey mucaaridan xaaliya isagoo caaridaya lilmutaqadimi kii horeeye caleyhi isaga kaba horeeye islaamnimo ugaba horeeyey wixuu warinayey oo wuxuu leeyahay sheekhu halkan bal haddii ay dhacdo laba xadiis aan helno labada xadiis mid saxaabi mar dambe islaamay baa warinaya midna saxaabi ka islaamnimo horeeyaa warinaya waana iska hor imanayaan iyada ma aha saxaabigii dambeeyey islaamkiisu dambeeyey wuxuu warinayey in la yidhaaho isagaa nasakhaya kan islaamkiisu horreeyo laga dhigay isaguna beri dambe inuu maqlay kaasna mar hore inuu maqlay lagaba dhigo taasi iyada daliil ma noqonayso iyada ka mid maaha umuuraha lagu garan naskh waana tama muxuu ihi walixtimaali an yakuuna waxaa suurtagala an yakuuna inuu yahay saxaabigan dambe samicahu mid maqlayba xadiidkan min saxaabiyin saxaabi aakhara kale oo aqdama kaba horeeye min almutaqadimi lmadkuuri kaa isaga kasii islaamnimo horeeye ka horeeye xagga islaamnimo aw mitlihi la mid ahoo fa arsalahu markaa irsaaliyo onu sheegin un saxaabigii uu kaba maqlay rasuulku sidaa ugaba tiriyo mursalu saxaabiinu yahay oo waxaan kan loogaba dhigahayn haddii saxaabi mar dambe islaamay uu xadiid warinayo ninka islaamnimo horeeye xadiidkiisiina ay iska hor yimaadaan kan dambe aan looga dhigay naasik halkaa taariikh aan loogaba dhigahayn waxaa suurtagala xadiidkan dambeba inuu mursalu saxaabiya ninka dambe warinaya matala inaanu rasuulkaba kaba maqane saxaabi kaloo xataa kaa kasii islaamnimo horeeye xadiidka kala warinaya ama isku waqti aayad uu kaba maqlayo halkii uu odhan lahaa hebel baan kaba maqlay un uu tii xadfay uu rasuulkii uu tiiriyey oy noqoto de way inoo dambaysaa mursalu saxaabi waxaa lagu magacaabo culimadu kuba magacaabaan ay noqoto taas baa suurtagalo xadiidkiisani maaha daliil uma aha in islaamkiisa dambeeyey in axaadiistii warinaya oo dhamme ay ka dambe waqti dambe inuu wada maqlay oo axaadiistii kale dadka islaamnimo horreeyey ay warinayeen ay ka dambeysay taas ma aha waxaa kaloo suurtagalay inay saxaabigan mutaqadimkii haddaanu dee nin hore u dhintay ahayn hore u dhintay ahayn oo nin waktigaa jooga yahay isagoo islaamkiisa horreeyey daynay maaha un ninkii waktigaa hore horreeyeyna wixii berigii hore u warinayaa ka dambena wixii beriga dambe u warinayaa inuu isba waa la joogaaye xadiidkan wakti ka dambaysayba kaba maqlo ninkan intan uu soo islaamay dabadeedba uu xadiidkiisa maqlayna waa suurtagal ama ficilkan arkay ixtimaalkaasaa jiro saa daraaddeed taasi daliil ma aha daliil maaha arrin buu laakiin soo yar kordhinayaa laakiin buu yihi sheekhu in waqaca hadduu dhaco التصريح cadayn بسmاaعhi mqلkiisa lah xadيiثkan uu mqlay oo min النبiي صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay uu kaba maqlay cadayn cadeeya ay dhacdo faydtjib halkan waxaa mutjih noqon oo qowl wejle noqon oo iska xoog leh an yakuna xadiidkiisani inuu noqdo naasikhan mid nasakhaya kii islaamnimadkiisu horeeyey xadiidkii laakiin bshardi an yakuna inuu yahay shardinteed almutaahiru kan dambeeye islaamnimadkiisu dambeeyey lam yataxamal mid aan warin xambaarin aan warin min annabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka shay-an waxba aan ka warin qabla islaami islaamkiisa hortii oo wuxuu leeyahay halkan bal horta ninkii islaamkiisu dambeeyey axaadiista uu warinayaa kama dhigna inay axaadiistaasi dambaysay oo hadhow lagama dhigayo wixii dadka islaamnimo horeeyey ay wariyeen inay nasakhayso taas waa taa uu noo soo horreysiiyey ixtimaalka sira uu noo soo horreysiyey laakiin muxuu yidhi maxaa suurtagal meesha haddii ay dhacdo ninkan beriga dambe islaamay ee islaamkiisu dambeeyey inuu caddeeyo inaanu waa sida jirina isagu rasuulka uu ka maqlay isagu inuu ka maqlay markaa kol hadduu isagu ka maqlay waa waqti dambe xadiidkaasi wuxuu rasuulku kuba hadlay ama ficilka hadduu leeya waan arkay rasuulka oo samaynaya waxa weeye waa waqti dambe wuxuu dee samey kolgii islaamkiisu dambeeyey hadday taasi dhacdo waa suurtagal imaka halkan ama wej bay yeelanaysaa in loo ictibaariyo naasikh ninkaa islaamkiisu horreeya xadiidkiisii uu nasakhaya laakiin shardin buu raaciyey taasi laakiin waxaa loo shardiyayaa in ninkan dambe ee islaamkiisu dambeeyey nin rasuulka qabla alislaamba intuu la kulmay qabla alislaam wax ka wariyey aanu ahayn hadduu nin dee qabla alislaamba intuu la kulmay waxyaala ka maqlay ama kaba arkay rasuulka ilaahay oo bacda islaamihii warinaya dee isagoo islaamkiisu dambeeyey uu caddeeyo waxaan inuu arkay ama uu maqlay ayay haddana waqtigeeda horreeyeyna qabla islaamihiibaaba arrintan ay dee suurtagal ay tahay inuu kaba maqlo marka taas oo kale na iyadu meeshii dee qowlkan aan leynahay naasik baa lagu tirin karaa meeshay kaba saaraysaaye taasna waa wax jirto saxaabada qaarkood baa sida jubayr ibnu mudcin oo kale xadiis baa saxiixayn kuba sugan buu warinayaa oo rasuulka ilaahay salaad maqrib inuu waduur akriyey waxa weeyaan waktigu soo islaamayna waa fatxu maka iyo waktiyo ku dhown baaba oo saxaabigan islaamkiisu waa dambeeyey jubayr ibnu mudcin xadiidkiisa uu leeyahay rasuulka ilaah waduur aqri ayaan maqlaynaa waxay ahaydba waktigii dagaalkii bederun intuu dhacay qurayshi ay furanaysay dadkoodii laga haystay buu madiino yimi isagoo nin furanaya oo u socday fidyo u socday masaajku intii hore joogo waa adigu salaad maqrib buu maqlay rasuulka oo dad tukinayo waduur aqriyayay tii buu soo naqliyey waa qabla islaamihi bacda islaamihina waa wariyey ninkaas oo kale haddii la arko xadiidka uu warinayo oo waktiga dambe yidhi rasuulka ilaahay baan kaba maqlay ixtimaal baa jira waxaan inuu berigaa horeba ay dee uu maqlay waana la warin karaa taas ama ficil uu markaa hore arkay ay tahay ayaa suurtagala isagoo waa sida jirin marka taasoo kalena iyadoo naska laguma tirinayo ee waxa markaa naski weji yeelan hadduu ninkan mutaahirulislaamku yidhaah waan maqlay ama waan arkay waa sida la-aan gees kalena nin ka taxamuray rasuulka ilaah oo kaba wariyey arrinkaa hore aanu ahayn welibana aad bay usii muhiimahanta hadduu ninkan kale mutaqadimulaamka an dadkii rasuulka ilahi waktiyadiisii dhintay ama hore u dhintayba uu yahay ama ay cadayna dee wax cadaynaya inu hore u maqlay xadiiskani ay jirto marka caynkaasa ayay dee noqon kartaa wax la ictibaariyo wej leh in lagu tiriyo saxaabigan islaamkiisu dambeeya xadiiskiisu inuu naasikha noqdo marka fiyataji waxaa weji yeelanaysa oo macnaa ah noqonaysa qowl wejiha xoog leh an yakuuna inuu noqdo waxaan uu ka dambe warinayaa naasikhan kol hadduu leeyahy anaa maqlay oo mursalusaxaabi marka anayn inuu naasikh yahay laakiin bishardi an yakuuna inuu yahay shardinteed almutaahiru ka dambeeyey lam yataxamal mid aan xambaarin mid aan xambaarin min الnabiyi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi salى الlahu alيه waalihi wasalam shay-an shay aan ka xambaarin qabla islaami welibana deetay barhkood kuwa kordhiyaan halkan kaasna uu horeba u dhintay si loo ogaado markaa xadiidkani kan inuu kaba dambeeyo balkaas waa mal ijmaac ijmaacii ummaddu ay xadiid madmuunkiisa in laga tagoon lagu camal falin ay ku ijmaacday falaysa binaasikhin ijmaacaasi isagu naasikh maaha wax nasakhaya bal yadullu wuxuu tilmaamayaa calaa daalika mustanad jira iyo naskhi jira ijmaacii baa halkana muxuu inoo sheegaya waxyaalaha aynaan ka qaadan ahayn ama aan lagu tirinahayn naasikh inuu yahay taas oo matalan wuxuu leeyahay sheekhu hadday dhacdo ummaddu inay ku kulanto ama dadkii ahlal ijtihaadka ahaa xadiid aan hayno ka tegiisa laga tageen macaan dee aan lagu camal falin lagu kulmo taas ijmaacani isagaa nasakhay xadiidkan la odhan maayo waayo ijmaaco isagu waxma nasakho isna lamaba nasakho naskigu waa waxaa rasuulka ilaahay xayaatadiisii sugnaanaya ijmaacuna rasuulka ilaahay dabadiy unbaaba la ijmaaco dee waqtigaa uu rasuulka ilaahay joogay ijmaacinimo guntan ahayn ee waa dabadii ayuunbaa ijmaaci xasilaya oo daliil sharcigana noqonaya haddaba haddii xadiis madmuunkii ummaddu ay ku tagto in laga teg ay ku ijmaacdo isku waafaqday inaan lagu camal falahayn ijmaacan baa nasakhay xadiidkan la odhan maaye muxuu tilmaamayaa ijmaacu asalba kollay mustanadun buu leeyahy asal ahaan dee dadki oo kala wada duwan oo ninba meel joogo waxaa fahamkoodii mideeyey aragtidoodii mid ka dhigay nas aynu arkayno ayaaba intaasoo waj ay yeeshaanoo midbud si ku xambaaraa kuwa fasiraayo aan la isku waafaqin adiladan badniga waatan oo had iyo goor waxyaalahan culimadu midba qowl uguma tegayo adilaa jirto oo waxyaalo la kala kolkolbaa daliilka dee daliilkiina ay wada hayaan haddana iskuma waafaqayaan waxaan keenay fahamkoodii mideeyey waa wax jiro uun haddii kale asal ahaan may dhacdeen inay dadka isku wada aragti noqdaan dad wada mujtahidiin ahayoo nas ay hayaan baana isku aragti noqone midba si u arkaa si uu kuma fasiraan marka waxaa idiyaan xataa inaga aanayna soo gaadhinbe waxaan mideeyey qowlkoodii ayaa jira waa mustanad mustanadkaas baa naasikhi noqon kara waa daliil laakiin ijmaacu ma noqon karo miaal ahaan haddaan soo qaadano waxaa in jira xadiis ah ruuxii khamrada cabay bal marka uu dee mar cabo ha la xado mar labaad cabo ha la xado mar saddexaad mar afraad hadduu cabo ha laba dilo xadiis saasaa jira oo kale bal waxa weeye malaa khilaaf shaadoo kooban mooyaane culimaduna guud ahaan dee haddii uu haddana mar afraad iyo mar shanaad iyo mar lixaadba cabo in xaddi un la wadayo ayay kuba tegeena xadiidkan may qaadan oo kale katagiisii ayaa waxay isku waafaqsan yihiin aan laguma camal falin dee khilaaf shaada un mooye marka taas oo kale ijmaacan xadiidkan laga markaa ijmaacan dee inaan la xadayo inan la dilahayn laguba ijmaacay taas oo kale ayaa waxa weeye ain waa naasikhi xadiidka naasikhe la odhan maayo waa mustanad un buu yahay daliil buy kol ficilkii rasuulka ee dee dad had iyo goor loo keeni jiray oo ninkiisa cabdullahi alximaar la odhan jiray oo kale oo marar dhowra rasuulku xadayo bal umuuro kale hadee iskaba iman kara mustanadkoodu inuu yahayo waxay inoo ti horta ijmaacu mustanad la-aan ma jire waxbay tilmaamaysaa un naasikh buu inoo tilmaamayaa jira oo loogaba tegay xadiidkan e isagu se ma aha kii xadiidkii rasuulka naasakhayay ma aha ijmaacu وأmا اإجماع فlaysa بناaسkhi bal يduل عalى daلika waa tilmaamaya bal marka halkaa maxaan ku dhamaynaynaa inoogaas iyadoo dee umuuro kooban kitaabkeenu waa intii lagu sheegi karaya laakiin waa kan si fiican inooguma sheegay e naskigii oo waa khadwada labaad saddexdan khadwana waa saddex waxaan leenahay dee istimbaadka adilada wax lagalama soo baxayo waa umuurihii daruuriga u ahaa laga maarmaanka u ahaa oo taasi wey marka waa umuuro daruuri ah bal markaa tii hore tarjiix bay mee jamci bay noqotay bayna aladila inta jamcina suurto gelaysana uma ba xataa taarikhii haddaan ognay inay kala horreeyaan waan jamcinaynaa un kol haddii jamcin suurtogelayso khadwadii labaad in dee bal loo kaco xagga naskiga oo markaa mansuukhna mid laga dhiga midna naasikh taas weeye hadday adiladii iyo wixii lagu garanayay naskigana waa ta aan soo ogaanay tiina ay dhici weydo waa tan oo wuxuu yidhi wain lam yucraf haddaan la garan ataariikhu taariikhdii aan la garan falaa yaklow xaalku ka marhnaan maayo laba arrin ayuunbuu mid noqon ima an yumkina inuu suurto galo atarjiixu axadiha midkood oo la raajax yeelo cala alaakhari ka kale biwajhin wejna lagu raajax yeelo min wujuuhi tarjiixi tarjiixda wujuuhdiisa kaba mid ah oo almutacaliqati wujuudaha tarjiixo way badan tahay xaafid اcraaqi oo kale taqriibkiisa iyo idaaxa nufadkiisan uu muqadimada ibnu salaax kuba leeyay boqol wej wax ka badan buu gaadhsiiyay oo kale الاعتباar في الناaسkh والmaنsوk min الآثاar kitaabka aad uqayimkee uu xaazimi leeyahayna مqadimaadkiisa ilaa konton waj ayuu soo naqliyaayo iyaduna waxyaalaha tarjiixa ah dee kutub maanta kale mutacadidina waabay oo tacaarufkiiyo tarjiixun kaba hadasho xag usul ha u badnaato dee qolada usuliyiintuna iyada waa jaanibkoodiibe waayo axaadiista inta badan musطalaxa hadafka weyne waa xadiidkii maqbuulkaa iyo ka marduudkaa in lagu kala sooco kanaa dee صaxiixa kanaa xasana kanaa daciif iyo wixii lagu garanayay markay noqoto istinbaadkii axkaamta lagala soo baxayay umuura loo daliishanayo jaanibkaas dee waa cilmigan kale ee waa wadiifadii fuqahadii iyo dee usuuliyiinta iyo cilmigii usuul baabay ahay taasi imika halkan laakiin waa waxyaalihii dee umuura aynu kuba garanayo waa umuura dee muhima inooguba sugana lakiin xaggaas aba uba badan waana jiraan maanta kutub matbuuca ba xataa kitaaba tacaarud oo tarjiixo laba jis kabad kooban ama mujalad fiican weyn ah ayaaban adigu kaley dee maktabadayda yaala maan hayaabe bal markaa way fara badantahay awjuhu tarjiixe labada mid weeye in ay suurtagal tahay labadan xadiis ama labadan daliil inaan kala raajax yeelo waj wujuuhda tarjiixa kamida almutacaliqati ku tacaluqaysa bilmatni matniga aw bilisnaadi isnaadka kuba tacaluqayso dee kolley awjuhdu way badan tahay waxaa kaba mida umuurahan shaadkiya kuba soo maro inay xaggii labadan ruwaadooda ay kala badan tahay oo xaggaa ku kala raajaxsan tahay waa qaybtii aan shaadkiya kuba soo marnay maxfuudkii oo kale taas in midkoodka kale ka itqaan iyo xifdi badan yahay waa waj wujuuh tarjiix kaba midoo kale umuuraha kale kaba mida waxaa kaba mida inuu midkood yahay nin waaqacada u joogay lacdadan u joogo la baashiray ka kalena war ay ku tahay nin waa war bay ku tahay nina waa ninkii waxanbari dhex joogay ee u joogay kii u joogay baa la horraysiinaya oo bal misaal aada muhiimaba kaa jiro oo waxaa jiroo saxiixayn kuba sugan ibnu cabaas inuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu maymuuna waa habaryartii guursaday isagoo muxrim ah taas baa saxiixayn kuba sugan waxaana saxiixa muslimiya kuba sugan ee rasuulku inuu yihi laa yankixu lmuxrimu walaa yunkix ninka muxrimkii waxma guursado mana guuriyo kale oo waaba taasoo dee wax banaan maaha ibnu cabaasna saxiixayn bay kuba sugan tahay taas maxaa saxiixa muslim waa saxiixayn haddaa taas waa xadiid muttafaqun calayha waxaa saxiixa muslim kuba sugan maymuuna inay sheegtay inuu rasuulka ilaahay iyadoo uu xalaal yahay uu guursaday waa xadiid saxiixa muslim kuba sugan taasoo kale imaka ibnu cabaas xadiidkiisu waaba deraje ahaan markaynu ogna isaga kaba sareeya laakiin waktigaas xataa waana yaraayo maba qaan gaadhin waana weji wujuuhda tarjiixa kamida xaggaa inuu midkood yahay waktigaa baaliqaa midna uu yaraa waa wujuuh tarjiix geed kalena isagu ninkii dee waaqacadan u joogay ma aha maymuunana waa saaxibat alwaaqacaba saaxibat alwaaqaca iyadaa xadiidkan muslimba kaba horey bal xadiid kalea jiro tirmidi wariyayoo abu raafic nin la yidhaha mawlaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam uu warinayo wuxuu sheegay rasuulka ilaahay inuu guursaday maymuuno isagoo xalaal ah markaasaa muxuu yihi wakuntu safiira baynahuma anaa udhexeeyeyba isaga uga dhexeeyey waa xadiid tirmidi wariyey isagaa xukumkii ka yeelanaya kan saxiixayn oo bal waxaabay tahay in dee waxyaale xoogeynayaana way jiraane waa saaxib alqisa waa ninkii la baashiray arrinta u joogay hawshaba markaa u dhib yaraynayay is markaa xidhiidhinayay isagina warbay kusoo kale taasna waa weji wujuuhu tarjiix marka aad bay u badan tahay awjuhu tarjiixe waa dee taasi waa bal ishaarooyinuun haddaba hadday w wujuuhdaa kaba mida ku suurta gasho labadan xadiid ee horta marka hore aan jamcin kari weynay aan kala saari kari weynena xag taarikh iyo xag naasik iyo mansuuq aan ku kala saari kari weynay haddaan waa marxaladii saddexaade weji wujuuhu tarjiix ka mida aan midkoodka kale kaga horraysiino markaa maxay noqon dee waa taas uu inoo sheegaya bal taasi waa inay suurtagaltay waa mid awla inaanay suurtagal ahayn oo labadoodii wax aynu ku kala horraysiinaa ma jirto waa laba siman waxaynu ku kala horreysin karnaana ma jirto labada xaalo ayay markaa aanu kama badhnaanayn marka wuxu uhi sheeko fain amkan hadduu suurtagalo atarjiixu tarjiix uu suurtagalo tarjiix midkood aan raajax yeelo tacayana almasiiru ilayh meesha si aan labadii daliil aynaan uga wada tegin markaa waxaa dee mutacayin noqonayso laazim noqonaysa in loo kaco tarjiixi almasiiru ilayh tarjiixi loo kaco kii raajaxa baa la qaadan kii marjuuxana waa lagaba tegi wa ilaa labadoodii waa siman yihiin wax murajaxaad oo fara badan weeyaane laakiin midna waan weyne waxaan midkood kala ka raajax yeelo fala dee markaa ma noqonayso in dee lakaraajax yeelaa ama waa lagaba joogsanayaayo dee waxay noqon in laga joogsanayo si isaguba matee kuma odhan doono oo markaa wuxuu ihi fasaara wuxuu noqday sheekh alemaa daahiruhu wixii daahirkiisu ah tacaarudu inuu iska hor imanayaa waaqacan u dhacaya calaa hada tartiibi tartiibtan buu u dhacaya oo waxay markaa arrintii noqotay saddex xaalaan hayna aada u muhiim ah midi waxa weeye oo saddexdaa xaalo oo wixii daahirkiisu inuu iska hor imanayaa adilo ahaa sida adiladii xadiidkii axaadiistii maqbuulka ahayd wuxuu noqonayaa arrinkiisu tartiibtan oo waa maxay tartiibtii aljamcu jamcin inamkana hadduu suurtogelayo hadduu suurtogelayana iyada xataa awqaada qaarkeed dee waabay dhici kartaa walow tacasufu kaba cabirayde tacasuflaan waa inuu ku suurtogelayo dee kolkol baaba dhici kartaa midkood ta'wiil kuba imanaya wuxun baa lagu xambaaraya meel dhexa la isuga keenaya laba wejoo kala duwan baa lagu xambaaraya inta adigu la jamcin karo wax kale looma baahno waa ta aan soo sheegnay marka aljamcu muqadamun cala tarjiix ama icmaalu daliili wlaa min ihmaalihi imaalu daliileyn icmaalu daliili awlaa min ihmaalihi markaa taasi waa mid maxaa ku xigaya haddii taas suurtogeli weydo faاctibaaru الnaasiki wاlmansuk ictibaar la ictibaariya annaasiki wاlmansuk oo markaa mansukiina laga tago naasikiina lagu camal falo ti saddexaad fatarjiixu in la raajax yeelo midkoodka kale laga raajax yeelo in tacayana hadday dee taasi noqoto wax laazimo waa markay suurtagal tahay de waa kii nayidhi fain amkana tarjiixu tacayan almasiru ilayh hadday taasi mutacayin noqoto laazim noqoto uma bacdeed haddii ay labadoodii iyadana wax lagu kala raajax yeeli karaa aanu jirin oy taas noqdo muxuu noqon kumata waa qofku joogsi laga joogsado halka lama odhanaya waa isla dhacayaan sidii labada shahaado oo kale imaka qaadiga dee qabsanaysay oo haddii dacwadii iyadoo hor taalo muddacigiibaa bayino laba yimi wixii si u cadaynayo muddacalihiina bayino kalu laba yimi waa laba bayino labada bayino dee waxaabay ahayde waayo dee waa umuuro iyadna tacaarudku halkaasna waa lagaba hadlaayo maaha un adilada une fuqaadna jawaanibtaa ay kagaba hadlaane waa isqadul bayinatayn labadoodii waa laisla tuuraya midna midna waxa looguma xukumahayn oo kale markaa imaka taa tacaarudkaa kama cabirayo ama tasaaqud lagama cabirayo sheekhu si odhan doono waxa weeyaan tawaquf ujeedada waxaa dhici karta arrintan dee ninkan mujtahidkii eegayay waa kanoo waxbay u muuqan waayey uu ku kala raajax yeelo nin kale maanta hadduu eego mujtahid kale waxa suurtagala waxaan isaga uga muuqan inay uga muuqdaan bal si uu isugu geyn karo labadii daliil isugula geeyo ama uu kala horreysiiyo marka arrintii lama odhanayo way meeshay ka wada baxayaana waa laysla tuurayaaye waa laga joogsanaya bal ilaa intaa mar ruuxan cilmi kale u kordhayo uu ku kala raajax yeelo ama cid kaleba dee ay kaba eegeyso oo wuxuu uhi tumataba qofku joogsi laga joogsado can ilcamali camal biaxad ilxadiiseyn labadii xadiis mid kamida laguma camal falo marka wuxu uhi sheekhu watacbiiru tacbiir bitawaqufi tawaquf lagaba cabiro oo imaka halkan joogsi lagaba joogsado ayaa awlaa ka mudan min atacbiir bitasaaqud oo usuuliyiinta qaarkood baa tan kaba cabiray tasaaqud halkan kaba cabiray ee waxaanan leenahay meeshan iyagaa dee uga badnaa muxadisiine bal dee wadiifadoodii ay ahayde markaa tacbiir ay kaba cabireen tasaaqud tanaa ka mudan sababtuna wuxuu yihi lianna khafaa tarjiixaanima midkood tarjiixiisa la raajax yeelo qarsoonida ay qarsoonaatay cala alaakhari kii kale laga raajax yeela qarsoonida maanta ninka mujtahidka ama muxadidka ee xaafidka ay kaba qarsoonaatay inamaa huwa kafahaasi binisbati lilmuctabiri waa ninkii markaa fiirinayey eegayay nisbadii uun fi lxaalati raayna xaalada markaa joogta ee waaqacada ninka markaa arrinta gacanta ku haye eegaya ayay qarsoonidu xaalkiisa tahay maca ixtimaali iyadoy suurtagaltay an yadhara inuu u muuqdo ligayrihi kayrkii maa khafiya caleyh waxaa suurtagala isaga cid aan ahayn ninkan maanta muctabirkee xaaladan eegaya labadan daliil gacanta ku haya ayaa adeetay kaba qarsoonaatay nin aan isaga ahayn maanta hadduu eego waxaa suurtagala inay waxyaala u muuqdaan oo isagu hadday u suurtageli weyn inuu kala raajax yeelo uu kala raajax yeelo ama si kaleba isuga geeyo saa daraaddeed baa aan loo odhan ahayn tasaaqudkay barhkood ama bacda usuuliyiin kaba cabireen ay mudan tahay tawaquf waan ka joogsanaynaa marka ujeedadu labadoodii midna laguma camal falayo bal ilaa dee wax murajaxa marduudu ima an yakuna lisaqdin aw dacnin bal xadiidkii maqbuulka ahaa ama maqbuulkii waynu kaba soo baxnay marka horena afar ayuu inooguba qaybiyo saxiixoo laba ah iyo xasankoo laba ah walow dee qaybo kale iyo taqsiimyo kale oo khaasatan saxiixii aan kuba soo aragnay ay jireen waxyaalihii bal raacayay markaas maqbuulkaasna se dee matalan dee shaadkii waxuu qaabilaya waa qayb maqbuulkii ka mido adigu markaa shuduudkan galay daraaddeed loo celiyey oo kale iyo ziyaadadii siqada iyo mutaabacaadkii iyo marka maqbuulku iska caarudo waxyaalaha kaba dhalanaya iyo sida bal tacaarudkaa loo sawlinaya ama khadawaadka loo marayo tacaarudkaas ana waa tii adigu ay noo dambeyso umuurahaas buu inoo soo dhameeyey marka halkan wuxuu inooga bilaabayaa ee maqbuulkii wixii qaabilayay xadiidkii la aqbalayay ka la celinaya ayaa markaa muqaabilkiisa waa kii aan la aqbalahayn ee la celinayay isagaana qaybihiisii ayuu halkan inooga bilaabayaa wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala uma almarduudu ka la celinayo ee aan la aqbalahayn ee xadiidkii bal haddaan matniga la aqbeeyo ima an yakuuna inuu yahay oo celintiisaasi iyo waxaan celinta keenay lisaqdin dhicid ay sanadkiisa wax ka dhaceen oo sanadkiisiibaan wada aan xidhiidhkiibaan jirin sanadkiibaa inqidaac ama saqdi kuba yimid aw amase dacnin durid la durayo oo raawigiisii ayaa ama xaggii diin ahaantiisii waa cadaaladiisii ayaa la dacniyaya taasaa loo celinayaa xadiidkii ama xagga dabdigiisii oo cadaaladiisu haba ha hagaagsanaato ha toosnaato diyaanadiisii waa dabdigiisii baa wax laga sheegay la dacniyay taas baa loo celinayaa bal markaa in labadaa xaalo mid buu noqon oo ujeeddadu markan xadiidkan marduudka ah radiga waxa keenayaa waa laba mid uun ama saqdi baa keenaya sanadkii baan markaa dhammayn oy wax ka dhaceen isagaa qayba yeelana waa qaybtuu inoo soo horraysiinayo ama waa dacni raawigiisii la dacniyayo oo ama xag diineed ha loo dacniyo oo ajaanibka ha lagaba dacniyo ama xagga dabdigiisa ha laga dacniyo waa labadaa arrimood unbaa keenaya keenaya celintan xadiiska la celinaya la aqbalahayn markaa dhammaana labadoodaba dacnigana wuu tafsiilin doonaa qaybtii saqdigana waa qaybta imaka inoo soo horraysiinaya imaka inoo bilaabmaysa wuxuu uhi suma almarduudu xadiidkii la celinayay ean la aqbalayn wa muujibu raddi haddaba celinta waxa keenaya ee waajibinaya ima an yakuuna inuu yahay lisaqdin saqdi iyo dhicid min isnaadin isnaad ay wax ka dhaceen aw dacnin amase dacni iyo duridtii raawin raawi la dacniyey ruwaadiisii ka mida calaa ikhtilaafi wujuuhi dacni wa maca ikhtilaafi wujuuhi dacni iyadoy jirto dacniga wujuudiisu inay kala duwan tahay iskhilaafsantahi ay kala duwantaho ujeeddadu markan raawiga la dacniyayo waxa weeyaan dacnigu maaha wej keliya uun ma laha awjuh buu yeelan asbaabo kala duwan baa dacnigii keeni asbaabahaasi markaa waanan arki doonaa haddii laydhaha isaga keeni doona ee adigu labadaa mid weeye saqdigu xataa naftiisu dee dhiciddu qaybay yeelan doontaa waa qaybta inoo soo horraysa dacniguna qaybo ka badan buu yeelan doonaa markay noqoto ama dabdi ha noqoto ama cadaale oo qaybahan saqdigaan ku arki doonno uu kaga badnaanaya markaa labadaa arrimood mid ayuunbaa keenaya radintii oo muujibu raddi kuwaas buu noqon markaa acamo markan cala ikhtilaaf wujuuh dacnidii buu sii adkaynuunu ama uu sii bayaamin oo intani bayaanu bay u tahay cala ikhtilaafi wujuuhi dacniga markaa acamu dacnigu waa ka caamsan yahay ka guda weynyu ka waasacsan yahay min an yakuuna inuu noqdo liamrin arin liajligii arrinkaasoo yarjicu u laabmaya ilaa diyaanati raawi raawigan diintiisa u laabmaya aw amase ilaa dabdihi dabdigiisa u laabmaya oo markan aan la leeyahay u dacni la leeyahay dee dacnigaasi wuxuu xag diineedna waa noqonayaa xag dabdina waa noqdaa markaa markaan dacnin idhaahno in dee jaanib lagu khaas yeelo waa ka acamsan yahayo waa wixii shaminayay guud ahaan dacni kastoo raawiga loo soo jeediyo oo xaggiisa lagu soo jiheeyo ayaa maqsuudku yahay cala ikhtilaafi wujuuhi dacnina macnaheedaa taas ahaa tanna waa tii uun bayaankeed ama adkaynteed bal markaa dacnigu waa inoo dambeeyayo awjuh ka badan kuwan saqdigu u yeelan haddii a la idhaha kitaabkan ku arki doonaayo wasaqdu haddaba saqdigu bal dhicidii ama sanadka ay wax ka dhaceen buu imika halkan ka gudagelaya iyo wixii ka dhalanayayoo xuri wasaqdu saqdigu ama dhicidda sanadka ay wax ka dhaceen ima an yakuuna inuu yahay oo dee isna waa qaybsamayaayo inuu noqdo min mabaadi'i sanadi sanadka bilowyadiisa oo xaggiisa hore saqdigaasi yahay min tasarufi musanifin nin musanif oo kitaab isagu musanifkii ah tasarufkiina xaggii uu kaba ahaaday aw min aakhiriha amase sanadka dhammaadkiisa waa xaggiisa dambe hadday bilowgan hore ayba xaggiisa dambe inuu saqdigaasi ahaado bacdaiyo taariixiga dabadi aw gayri dalika amase kaa keyrkii oo sanadka dhexdiisaba waxaan bilowgiina ahayn aakhirkiina ahayne dhexda ah inuu saqdigaasi galo dhicitaankaasi uu kuba sugan yahay tan buu noqon wuxuu kala qaadayaayo wuxuu kala qaadaya marka dee hadhowna waxaa lagu kala magacaabayo inoo keeniye sharaxaanu ku basin oo markaa si fiican inoogu sheegaye saqdigaasi ama wuxuu noqonayaa sanadka bilowgiisa bilowgiisuna waa xakan marka la eego iminka bukhaari oo kale sheekhiisii oo xadidinaa fulan kaba bilaabayay ayaa sanadka mabaadidiisii ama awalkiisii iyo xaggiisii hore ah aakhirka sanadkuna waa daraftan saxaabiga uu kuba sugan yahay ayaa ah marka aakhirkii sanadka taas wey ee inta u dhaxaysaana waa sanadka dhexdiisii marka waxa weeyaan markan lalaawibaa dhacama waxay dhaceen kol waxay noqonayaan sanadka bilowyadiisii oo wuxuu kusii qayday nin musanifo tasarufkiioo ninkii kitaabka lahaa sida bukhaari oo kalea sheekhiisiiba tuuraya waa xadfaya ama sheekhiisii wax ka badan buu xaggii sheekhiisii iyo ciddii ku xigtay buu xadfaya oo waa isaga tasarufkii isagoo sidii kale dee dadkii ka warinayay ay joogeen buu isagu liamrila u goynayaa taasi waa midoo waa saqdi sanadka bilowgiisa kuba sugan waxa soo dambeeya waxa kaa lagu magacaabi doonaa mucallaq baa lagu magacaabi doonaa tasmiyadiisa waana ku soo horraysiinayo kolla wuxuu noqonayaa saqdigii sanadka aakhirkiisii masalan waa bacda taabicigu kaba cabiray si uu imaka uga yar nabadgale ictiraafka ku yimaada haddii la yidhaaho waa saxaabigu inuu dhaco waayo haddii loogu un saxaabigii mooye cid kale inaanay maqnin xadiidka waxba lama celiyeen ee jahaaladan raawiga laga saahirkayey meesha kaba maqan wuxuu yahay ayaa loo celinayaa markaa tan waa mursalun minhu saxaabiyu saqadii bayquuniyadan waa ti aynu soo marray ictiraad baa jiray oo ay markaa markaa ay dooranayeen in la yidhaha waa wixii nin taabici uu rasuulka ilaahay u kor yeelay uun imika halkana muxuu idhi waa xaggii dambe oo taabiciga ciddii ka dambaysay markaa kan taabici ka dambeeya dee saxaabina waa noqon karaa taabici labaad oo kale oo meesha ka maqanna waa noqon karaaye halkaasaa saqad wax ka dhaceen oo ciddii taabicigii baa joogay wixii ka dambeeyey baan joogin iyada taasna mursal baa la yidhaahoo way inoo dambaysaa aw kayri daalikana wuxuu wadaa sanadka dhexdiisa hadday wax ka dhacaan waa inqidaac iyo icdaalkii mucdalkii iyo munqadicii oo iyadana aan dee horaynu u soo ogaanay waxa lagu kala farqiyey markana way inoo dambaysaa ee bal bal taasoo iyaguna labadaa xaale ee kale wixii aan ahayn bay ku rumoobayaan munqadicii iyo mucdalkii saasay kuba rumoobayaan bal haddaba saqadku sidaasuu noqonaya horta qaybahaasunbuu u kala bixi intan kama baxayo uu inoo sheegay saqdi kastoo sanad kuba yimaadaana intaa imika dee kama baxaya suuro suurooyinkaa ka mida ayuunbuu noqon xukunkiisana waan wada ogaan doonaa iyadoo kolay dee inteeda badan sooba aragnay waxaan mucallaqa ahayn marka wuxuu uhi sheekhu wasaqdu saqdigii ima an yakuuna inuu yahay min mabaadi'i sanadi sanadka bilowyadiisa waa xaggiisa hore oo weliba min tasarufi musanifin min musanifa tasarufkii waa isaga tasarufkii oo isagaa ogaan isagaba riday oo ciddan kaba tegay aw min aakhiri amase xaggiisa dambe inuu saqdigaasi yahay ay ilisnaadi isnaadka oo damiirkan aakhirihi ayuu ku fasirayaa ilisnaadi waa isnaadka xaggiisa dambe oo bacda taabiciya taabiciga dabadi aw gayri dalika ama madkuurkaa lagu soo sheegay waxaa laynoo soo sheegayna mabaadiu sanad iyo aakhiru sanad bay ahayd waa taa kayrkii oo waa sanadka dhexdiisii baa dee saqdigani kuba sugnaaday markaa wuxuu uhi sheekhu fal awalu ka hore waa maxay waa ka min mabaadi'i sanadi min musanifin uu kaba cabiray ka hore almucallaqu mucallaqka la yidhaah wey waa kaa la laalaadiye mucallaq ah taas mucallaq oo xaggiisii hore wax laga xadfo xaggii dambena waa ka xidhiidhsan yahay sida tacliiq uljidaar oo kale oo jidaar intuu xaggaa sare iskaba haysto hoosti iyo xaggii dhulkiina aan kuba ool oo kale in bal markaa mucallaq kaas weeyo sawaaun waxa simanna kaana ahaaya asaaqadu kan dhacay sawaaun kaana saaqadu kan dhacay ahaaya waaxidan mid aw agtara mid ka badan wax ka badan oo markaa waxa weeye dee suurooyin dhowruu yeelano isaga suurooyinkaba inoo wada sheegaye kol haddii sanadka xaggiisa hore waxaan uu kaba dhaco xagga horena waa darafta ragga musanifiinta sheekhyadoodu ay kuba sugan yihiin oo iyagu ay ridaan mid ha rideen laba ha rideen saddex ha rideen sanadkao dhan ha wada rideene kol haddii riditaankan iyo waxaan dhacay uu ka bilaabmayo un xagga hore mucallaq baa la odhanaya oo imanka bukhaari oo kale hadduu sheekhiisii meesha ka saaro sheeka sheekhiisii un qaala fulan iyo markaa xadatanaa iyo mataalee waa qaala fulan iyo cibaaro sidaasa uu yidhaaho waa mucallaq hadduu sheekhiisii iyo kii ku xigayba intuu tuuro uu guuro sheekhiisa ninkii u sheekaa kaa sheekhiisii uusii guurana iyaduna mucallaq bay noqon haddii sanadkii oo dhan ba wada gooyuu la qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waa mucallaq un hadduu saxaabigii unu reebo intii kale uu wada xadfo sida meel de waxa weeyaan bukhaari kaba mida uu yidhi wa qaalat caaishatu qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam kaana yadkuru llaha fii kulli axyaani waana xadiid muslim mawsuul ku ah isagu se sidaasuu kuba wariyey waa xadiidkaas in rasuulka ilaahay axyaantiisa dhammaanteed uu ku fikray caaisha un buu sheegay intii kale oo dhan waa xasan waa suuro mucallaq haddaba mid ha noqdo ama wax ka badan ha noqdee kol haddaanay dhex iyo aakhir ahayn oo xaggoon hore ay iyagu markaasee musanifka sheekadiisiya goyntu ka bilaabanto mucallaq baa lagu magacaabaya tam sawaaء kaana saaqidu waaxidan aw aktara wa baynahu mucallaqan dhexdiisa iyo wa bayna almucdali mucdalka alaati uu iman dikruhu sheegitaankiisa uu inoo iman doono cumuuman wa khusuusun min wajhin taas baa ka dhaxaysa cumuum iyo khusuus min wajhin waxaan filayaa markii labaad adigu guud ahaan horta markii saddexaad ee cibaarada inagu soo noqoto ee midi waa cumuuman wa khusuusun mutlaq buu kuma bilaabay meelihii bilowgii kitaabka khabarka iyo xadiiskii u kala farqinaye laakiin bal markaas haddana mar dambe waa kaa oo shaadkii iyo munkarkii ayuu inoogu soo sheegay cumuuman wa khusuusun min wajhin waxaanan soo sheegnay kollay ujeeddada laga leeyahay marka labada amar ama labada shay ee la leeyahay waxaana kaba dhexeeya markay waxay ku kulmayaan meeshii ay jiraan oo suuro ay ku kulmi waxay ku kala tegayaan oy ku kala duwan yihiin oo mid kastaaba ka kale kaga duwan yahina ay jirto markaas bay cumuuman wa khusuusan min wajin yidhaahaan haddii intay waxay ku kulmayaan jiro midkood uun ka kale wuxuu kaga soocan yahay uu jiro oo mid waa ka kale ka waasaxsan markaasoo ka acamsan markaa cumuuman wa khusuusan mutlaq waa taa ay yidhaahaan waana tacbiir mandiqune wax kale maaha cilmi mandiqun weeye marka muxuu leeyahay labadan mucallaqa iyo mucdalka cumuum iyo khusuus min wejiga ka dhexeeya isagaa sii yar badsin oo muxuu yidhitaa fabnaxaysu tacriifulmucdali marka la eego mucdalka tacriifkiisa xaysu waxa ka dambeeyana dee jumlun baa loo idaafeeyaayo mufrad looma idaafeeyo saas daraaddeed waa jumla unbay dhacday bilowgeed oo waa la daminaya muntaday noqoni xaysu tacriifin muufyadoodee laga dhiga mudaaf kelimada dambana mudaafiinayoo sidaa lagu jiro taasi walow dee bacdigood mala ay sooba naqliyeen oo ashcaarta barhkood nasan ay ku dabdiyeen haddana dee waa saasay jirtaa min xaysu tacriifulmucdali marka la eego xagga mucdalka tacriifkiisa lagu tacriifiyey biannahu isaga shaqada inuu dhacay oo min xaggiisa isnaani laba ay kaba dhaceen xaggaa iyo fasaacidan wax ka sii badan laba marka jaanibka tacriifkiisa aan ka eegno yajtamicu mucdalku waa kulmayaayo maca bacdi suwari lmucallaqi mucallaqa suurooyinkiisa barhkood buu la kulmayaa oo meeshaa kula kulmayaayo iskaga mid noqonayaano mucallaqka la odhan mucdalla la odhan wa min xaysu taqyiidu lmucallaqi markaan eegno xagga mucallaqa qayditaankiisa la qayday ee lagu qaydaya بأنه معلq min تصرف المصنف min مصنفa waa تصرفkii min مabadiءi sanadi sanadka bilowyadiisa xaggii uu ku tasarufay oo wax kaba riday taa marka jaamilkaa la eegana yftariqu minhu waa kagoodi buu noqonayaan oo ka dunaanayaa oo way ku kala tegayaan halkan id huwa mucbalku acamu waa ka acamsan yahay min dalika waa ka acamsan yahay oo wuxuu leeyahay maka ciddii kale sanadkay aw ila aلصaxaabiyu wالtaaبiciyu macan ama صaxaabigiiyo taabiciyu mooyaane oo wada jira mooye intii kale la wada mooyaanoo suurooyinkiisa ay ka mid tahay wa minhaa waxaa kamida an yaxdifa inuu mooyo oo ninkii musanidka man xadasahu kii u waramay oo wayudiifahu xadiidkii uu siiriyo ilaa man fawqahu ciddii kala sarraysay maxna mucalaqa waa suurooyin dhowruu yeelanayaan arrinta waxa weeyaan un waa sanadka bilowgiisa wax laga gooyo walow ilaa akhiri intaasaaba kuguma filaanayso waa iyadoo sanadka xaggiisii hore wax laga rido saqadkaas iyo riditaankaasi haba gaadhay ilaa dhammaadkii sanadka marka haddii ruux laga rido waa mucallaq laba xagga hore hadday ka dhacaan oo sheekh iyo sheekhiisiya waa mucallaq haddii saxaabiga ciddii aan ahayn oo dhami ay dhacdo saxaabigii uu joogo sida xadiidka aan soo qaadamay waa mucallaq saxaabiga iyo taabiciga haddii la reebo intii kale oo dhan la wada xadfo taasi waa mucallaq haddii dhammaanba la wada xadfo xadiidka rasuulku inuu musanifka uga tiiriyo waa mucallaq oo markaa haddaba waxa weeyaan ma awalu isnaadi minhu yuطlaqu walow ilaa akhirihi mucallaqu suyuudi tacriib markaa tacriibkiisio macnaa waa waxa sanadka xaggiisa hore wax laga gooyo xataa ilaa aakhirkiisaba haba noqoto goyntaasi oo ha gaadhee mucallaq baa la yidhaha intaasba waa surooyinka mucallaqa surooyinka badan buu leeyahay marka wuxuu yihi sheekhu halkan fainkaana hadduu yahay man fawqahu waa sheekhiisa uu xadfay ciddii ka sarraysayna xadiidkii wuu fiiriyey musanif baana xadfaya ciddan kasii sarraysay ku xigtaa shaykhan sheekhu iyo lidalika almusanifi ninkaa musanifkaa uga sugnaaday faqad ikhtulifa fiihi waa la ysku khilaafay hal yusamaa miyaa lagu magacaabayaa suurada tacliiqan tacliiq miyaa la odhan awlaa mise tacliiq lama odhanayo tadliis baaba la odhanaya oo tacliiq markaa suuradani maaha wasaxiixu qowlka saxiixina fii hada suuradan atafsiilu waa in la kala qaado la kala bixiyo aan kala qaadna meesha fa in curifa haddii la ogaado binasi caddayn nin imaame caddeeyey lagu ogaado nasku waa dee min imaam oo nin imaamo meesha mutalica caddayn uu caddeeye lagu ogaado awal istiqraa'i ama tatabuc soorooyinkii uusan samaynayo o dhan markii la tatabucay la raacraacay istiqraa' iyo tatabucaas lagu ogaado ana faacila dalika ninka waxaan sameeyey mudalisun mudalis inuu yahay udiya bihi tadliiskii baa loo xukumaya oo tadliis baa la odhanaya suuradaasa mucallaq la odhan maayo wa ila haddii aanay taasi tirin tacliiq tacliiq weeye tacliiqi weli xukunkiisiina waa inoo yar dambeeyaa oo hadalkiisi inooma dhammaan wanakaa uu inoo suureeyey uu inoo sheegay suwartii mucallaqoo dee si dhanoo wax inoo hadhsamay xaggaa ma jiro suura ayuu ku yar laabmay oo waa kalaam uu markaa ama istidraag adigu dee laba yimi wax dee hadalkii lagu sii taam yeelo suuradaasi waxa weeye ninkii musanifka ahaa sheekhiisii buu xadfay sheekha sheekhiisii buu xadiidkii u tiiriyey oo qaala fulaan buu yidhi haddii sheekhan sheekhiisa uu tiiriyey aanu isagu isooba gaadhin oonu sheekhba u ahayn sheekhaasi waa tacliiq iyada taasoo hadal ma jiro waa tacliiq maalan bukhaari oo kale hadduu intuu qacnadii xadfoo sheekhiisii ahaa maalik uu xadiidkii u tiiriyo maalik mabuu arag soomana gaadhinba sheekhna umuu ahayn suuradaasi waa tacliiq oo waa mucallaq bay noqon laakiin suuruu soo sheegayoo sheekhan dambe uu tiiriyey ayaa uu la kulmay isagana isagana sheekhiisaa lagu tirinayaa ninkanna waa siduu wax kaga wariyey ee laakiin wuu la kulmo sheekh buu yahay suurada caynkaas oo kale ah arrin baa isu soo gelaysa halkan tajliiska inooga dambeeya ayaa meeshii imanoo dee ninku waa nin uu laba kulmay ayuu wax ka warinaya waxaanu ka maqlin kaba warinayaa waxaanu kaga warinayaa siiqo aan keenahayn ibtisaal saacan iyo taas iyo qaalo iyabuu odhanaya ayaa tajliisku ahaa markaa suuradii dee tajliiskii halkana way ku rumoobaysaa bal markaa waxa weeye taasoo kale ina waana nin musanifo sanadka bilowgiisii xadafiya ma mucallaq baa xadiidkaa la odhanayaa oo waa tacliiq arrintan uu laba yimid ficilkiisaas mise ficilkiisani maanta kol hadduu ninkan labaadna sheekhiisi inuu yay maanta sheegan xadiidkuna aanu isagu kaba maqlin uuma tiirinayo maanta waa tadliis dee ninkii uu ka maqlayna liamrin ma uu xadfay marka wuxuu leeyahay suuradaa ikhtilaaf ikhtilaaf baa jira bayna ahli lisilaaxe qowlka saxiixii waxa weeye waa la eegi ninkan ninkan haddii lagu yaqaano tadliis oo saan tajliis ugu ogaanaynana uu yahay ama dee aimadii mubtadiciintayd baa caddeeyo ninkani waa tajliis la isticmaalaa baa la yidhi waa mudalis baa la yidhi ama markii aynu riwaayaadkiisii tatabucnay nawe aynu dhammaanteed wada tatabucnan gar aragnay ee isagoon waxaanu maqlin usluubkanuu isticmaalaya qarinayana ninkii uu balli markaasoo sidaa kuba ridaya uu kaba wariyey iyada markaa xukunkii tajliiskaa la siinayaayo qudiya bihi waa qudiya bihi bitajliis baa loo xukumi haddii laakiin arrinku aanu ninkan tadriis aan lagu aqoon inkastaba ninkan labaadee uu guuray ee uu sheegay sheekhiisa ade tacliiqii unbay noqon oo tacliiqaa hore ayuunbaa la odhanaya taas buuli wasaxiixu fii hada tafsiiru fain curifa binnasi aw ilistiqraa nasku markaa waxaa loo wadaa caddayn imaam caddeeye mubtalici aw ilistiqraa tatabucii la tatabucay ee la raacraacay sidaas oo kale marka dee juزiyaadkii riwaayaadkiisii la dabagalay ayaa waxaa la ogaaday anahu ana facila dalika ninka arrintan fihitaanka dee sheekhiisii furiday sheekha sheekhiisii inuuga guuray oo isagana uu laba kulmay kaas inuu mudalisun mudalis yahay qudiya bihi tajliiskii baa lagu xukmin wailaa fatacliqun haddii kale tacliiq wey tacliiqii waa laynoo tacriifiyey surooyinkiisii waa inoo sheego wax inoo dhiman oon xukunkiisii ahayni ma jirto marka wuxuu uhi sheekhu وإنما dkira waxaa loo sheegay aلتacliiq تacliiqa fيi qسم الmrduudi in waa qaybtan aan ku jirnaa waa qaybtii la celinayey aan la aqbalahayn maqbuulkii bay muqaabilkiisii tahay haddaba qaybtan la celinayo ee marduudkaa waxa tacliiqa loogu sheegay waa lin jahli garasho la'aanta iyo jahliga laga jaahil yahay bxaalilmaxduufi kan go-an xaalkiisii oo e xadiidkii صaxiixa ama xasanka ahaa waatan soo aragnay in itisaalu sanad loo shardeeyey itisaalu sanadka waxaa loogu shardeeyaa dee raggiiba cadaalo iyo dabdiga inay ku wada sifoobaan lagaba dooni marka intaan cadaaladoodiiyo dabdigoodii la garan waxa ka horeysa iyagii inay joogaan si loo ogaado bal markaa cadaalo iyo dabdi waxay heerkay ka gaadhsiisayin in aan jooginba oon laba sheegin lamaba garanayo wuxuu yahay inay cadaala u sugnaatay iyo dabdi in kale lama garanayo jahliga kan la gooyey laga jaahil yahay ayaa keenay waxyaalahaan ka imanayoo dhan maaha tanuna ka imanaya ibtisaalu sanad la-aan ama saqdi isnaad kaba imanaya in lagu lagu tiriyo inay marduud yihiin ama xaggan laguba daro waqad ixkam laakiin sheekhu wuxuu ihi taasi maaha xukun mudlaqa guud ahaanoo mucallaq kastood aragtayba waa daciif taasi maaha arrintiisu inay tahay isagoo tacliiq jiro ayaa awqaadda qaarkeed tacliiqii la xukumaya sixa loo xukumaya tii buu sheegaya wuxuu ihi waqad yuxkam in la xukumaa la arkaa bisixatii kan mucallaqaa sixadiisa la xukumo in curifa haddii la ogaado wey yacuud haddii la garto dee kii dhacsanaa wuxuu yahay waa cidda meesha ka maqan waxa ay yihiin haddii la garto in sixadii loo xukumo oo sida lagu garanayaana waa surayntie yaan yajiya waaba isagoo yimaado oo musaman xaariya isagoo la magacaabay min wejhin weji aakhara kale waaba dariiq kale ayuu kaba yimi isagoo ruuxii magacaaban yahay meesha kaa hore sanadkaa hore ka dhacsanaa marka caynkaasa dee sixadiina waa tan waan garanay wixii jahligiina meesha uu kaba baxay markaa sixadii loo xukumaa la arkaabu wey fain qaala hadduu idhaa ninkii musanifka ahaa jamiicu man dad dhammaantood axdithu anigu aan goynayaa fiqaatun waa dad lagu kalsoon yahay jaat waxay imanaysaa masalatu tacdiili tacdiil ruux la caadil yeelo cala alibhaami maca alibhaami qarin uu mubham yahay oon magaciisii la sheegin maceed masaladeed baa iman oo muxuu leeyahay marka halkan bal awqaadda qaarkeed sixadiisa waa la xukumi karaayo laakiin sida lagu xukumayaana waa isagoo dariiq kale aan helay ninkan ama ninkan wixii ka badnaayee dhacsanaa magacyadoodii aan kaba heloon sidaas uba garanoon cadaaladoodiiyo dardigoodiina garanay markaa dee jahaaladii laga